subax wanaagsan dhegaystayaal gobolka ontario ee dalka kanada ayaa sanadkii hore shaaciyey inay waxbarashada sare ee machadyada iyo jaamacadaha lagla'aan uga dhigayaan ardayda ay waalidkoodu sameeyaan dhaqaale aan ka badnayn konton kun oo lacagta dalkaasi sanadkii lacagta ugu baxda gobolka ontario deynta ama deeqda ardada la siiyo inay wax ku bartaan sanad walba ayaa dhan hal dhibic saddex bilyan oo dollarka kanada haddaba sida ay soomaalida kanada uga faa'idaystaan fursadahaasi ayuu waryahayga jaamac buulle jaamac warbixintan inooga diyaariyey geeddiga dhegaystayaal waxa uu ka mid yahay dhaqanka soo jireenka ah ee soomaaliyeed inkastoo waayadii hore dadka soomaalidu ay u guuri jireen hayaankana u geli jireen inay xoolahooda u helaan baad iyo biyo balse sannadkii tegay ee labadi kun iyo lix iyo tobankii dalka kanada khaasatan gobolka ontario waxaa laga hirgeliyey nidaam dadka danyarta ah ilmahooda u oggolaanaya inay waxbarashada sare lacag la'aan ku dhigtaan danyar marka aan leeyahay dhegayste waa dadka dhaqaalahooda sannadkii uu dhan yahay konton kun ama wixii ka hooseeyo khadre maxamed xirsi waa hooyo soomaaliyeed oo ka soo guurtay gobolka alberta waxa ayna sharaxaysaa sida ay ubadkeeda uga faa'iidaysanayaan nidaamkan cusub asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu marka hore waa ku salaamahayaa waana kaaga mahad celinayaa waxaan uga faa'iidaysanahayaa waxbarashada friiga ah ooy siisay ontario ardayda oo canadianka ah saddex cunug ayaa waxay ii aadaan jaamacad marka saddexda cunug sanadihii lasoo dhaafay labada saddexdii sanooo lasoo dhaafay annaga ka bixinay way nagu yara adkayd marka kafogaansha aan ka fogaaneyn in cunuga ribo uu qaato ama deyn uu maxaan ku sheegaa sholdreskiisa ku qaato baan isugu dhibaynay in aan annagaas waalid ka bixino marka ay soo baxday opportunity ah in ontario qofka incomekiisa uu yaryahay oo middle class ah ay ka koforgaraynayso ilmaha waxbarashadoodii haddii aada noqoto one year resident of ontario baan waxaan decide gareeyey in aan kasoo guuro gobolka alberto oon ku haystay shaqada wanaagsanayd dabadeedna aan kusoo noqday gobolka ontario ramlo ismaaciil xuseen waa ardayd jaamacadda ka dhigata cilmiga kalkaalinta caafimaadka waana gabadha ay dhashay khadre maxamed xirsi oo ka soo guurtay gobolka alberto iyadu waxa ay sharaxaysaa shakhsiyan faa'iidada ay ka heshay nidaamkan cusub ani horta faa'iido badan buu ii taray anu waxaan degnaa alberta marka waxaan uga soo guuraa saan uga faa'iidaysto lacag la-aanta iskoolka iyo lacagta aan la bixinaynin lacagtaana ta hadhow waxay noqonaysaa lacag tirada ka badan aan la bixini karin waxay noqonaysaa interest baa baa koraayo interestka markuu koro bil walba lacagan markaad dhiibtay lasay boqol dollaraa dhiibtaa bishi ama saddex boqol oo dollarbaa dhiibtaa bishi lacagtaas waxay bixinaysaa bes interestkii iyo wixii kore ma bixinaysa principal lacagti a adiga deynsa ma bixinayso marka waa lacag ku daba soconayso toban sano labaatan sano ani hadda aabahayga weligu bixinayaa ninkay aabihiisa weligu bixinayaa deynta uu soo qaatay because lacagta la bixinayo bil walba hal lacag oo weynin badan ma ahan waa lacag yar oo interestka bes covergaraynayso lacagtii hore aad daynsatayna weligeeda maba baxaysa haddee waa lacag iska joogayso ramlo ayaa mar kale eegaysa marka laga tago dhaqaalaha laga daayay iyo lacagta deynta ah oo ay ka badbaadayaan faa'iidooyinka kale ay u leedahay in lacagta laga daayo ardayda dhiganaysa jaamacadaha iyo macadyada gobolkan ontario lacag la-aantaas waxay noo faa'iidinaysaa inaanan shaqaynin full time shaqada badan oo iskoolka lala wado oo waxbarashada wax ka qaadayso bay naga joojinaysaa meesha aad ka shaqayn lahayd sideed saacadood maalintii iskoolna aad ka aadi lahayd sideed saacadood hadhow habeenkiina aad cashirka ka diyaarin lahayd waktiga kuusoo haraayo sideedka saacadood oo shaqada baa kaa go-aysa maybe afar saacadood inaad shaqaysatid laakiin ma ahan shaqo oo iskool aad bixinaysid wakti baa kuusoo haraayo wakti aad wax ku diyaarisid imtixaan ku diyaarisid another thing ee nagu caawinayso waxaa waaye maskaxiyan caafimaadka studentka walwalka badan ma jiro caafimaadkaaga uu ficnaanayo therefore easy baa wax ku baranaysaa si sahlan oo fudud oo og tahay hadhow wax aan lagaaga daba imaanayn waxbarashadaada inay tahay brasare xuseen axmed warsame waxa uu maadada dhaqaalaha ka dhigaa jaamacadda calgary ee galbeedka canada waxaana uu sharaxayaa sida uu nidaamkani ku yimid walaal jaamaco horta barnaamijkan waa barnaamij aada u fiican waxa uu ku yimid de waxa weeyaan horta ilaa muddaba dowladda liberalka ee ontario waxay isku dayeysay inay hoos u dhigto fiigada ama waxaan laga qaado lacagta laga qaada jaamacadaha ee dadka danyartaa u diidaya inay jaamacadihii geli karaan marka waxay hadda soo gaadheen inay yidhaahdaan in dadka boqolkiiba dadka sameeya konton kun qoyskii sameeya wax ka yar inay dhammaan fiigaas loo celiyo wixii fee jaamacadda ay ka bixiyaan iyo weliba saddex kun oo loogu daro kharash ahoo ay ku ku bixiyaan wax yaro yare aan fiiga ahayn isla markaa dadka xataa ilaa siddeetan iyo saddex kun gaadhaya runtii weli ilaa nus fiiga jaamacadaha laga qaado in yar baa waxoogaa la yar dhaliilayaayo haddii ma garanaysa waxay leeyihiin waxa ay ku qiyaaseen lix kun iyo lix iyo iyo laba boqol ayay ku qiyaaseen ma garanaysaa fiiga fiiga runtii caadigiina hadda sideed kun buu gaadhayaa bay leey ayaa la leeyahay jaamacadaha ma garanaysa waa sanadkii weeyaane marka intaasaa dhaliil laga yee sheegayaa laakiin barnaamijku barnaamij aad u wanaagsan oo inuu keeno inay dad badan oo danyara jaamacadaha galaana ayaa suuragala sida la qiyaasayana soomaalidu maadaama ay ka mid tahay dadka soo galootiga ee sanadihii ugu dambeeyey aadka ugu soo biiray dalka kanada islamarkaana ka mid a danyarta dalkaasi waxaa la filayaa in ay tirada ardada ee jaamacadaha iyo macadyada dhigta ee nidaamkan ka faa'iidaysanayo ay aad u kordhi doonaan jaamac buulle jaamac ayaa inala socodsiinaya warbixintaasi